markaska al-iimaan abi jacfar ayaa laka baraday xifdinta qur-aanka kariimka iyo kutubada kale culumta diiniga walina hadadhikadaasi ku dhowaada konton arday idoona markaska us hadda lan dhisii dhulbileerin oo markii horah cariiro badan yoo ka jirana munaasabada daafurkii walibaa guubro ku hay wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda koonfur galbeed nuur sidow baaba maamulka markaska iyo marti sharaf kale ugu horeyntii welibaa kulanka ku hadalaya maamulaha markaska al-iimaan abi jacfari cabdiqaadir maxamed cabdi soona faahfaahin gubi walyaabo ardayda iyo baraayana wasiir webaa kadhanaa ha dhawaaw markazu alimaam abi jacfar almadani ha ka dhawaaw webaa kadhanaa markaskan oo muddo oo weybaa ma aragnay labada kun iyo toban iyo dhitii baliitumo iyo lamaad la aas-aasi ilaa wayb waa ma aragnay yowmana haadaana daraari oo dhowr wayb waa ma aragnay dufcadoodna ku qalanjibiidi oo haddana hadda arday oo afatan iyo ma aragnay siyad ardayna haddanin roogaan oo waana qur-aankana xifdiyaan kutubo mutuun oo ma aragnay kala duwanna wada xifdiyaan insha allahu tacaala hadda horta booska walaago yarkoo ariirinihaayi booskan hadda inihan guurno oo hadegna fadahayna wasiirkana wayba ma aragna hanay booqdayhe booskii markaska hadda liin dhasi oo liin diyaariy waybaa leenaa ma aragna wasiir ha dhawaaw dhammaantaan aniyo ardaydaba waybaa hakii dhawaayo hayne markasu alimaam abi jaafar almadani waybaa lahaa wasiir ha dhawaaw wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya nuur siidow baaba oo daahfurka kureedda hadal kooban jeedi iyo bogaadiye maamulka markaska al-iimaan abi jacfari ee magaalada baydhaba u soconayshey inti lambaahi koronqaadista culumta diiniga xaflad xafladaan iiga qiimo badan oon maanta ka soo qaybgeli lahaa oo aan maaragtay liigu maamuusi lahaa ma jirto runtii waxaan maanta u taagannahay daafurka markaskan oo cusub oo jiilkan cusub oo horteyda taagan ay dhiganayeen oo dib u haween iyo ballaarin lagu sameeyey ase wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta sharaf iyo karaam ay noo tahay maanta inaan daafurno markaskan oo maaragtay oo ah markasyada ugu waaweyn ee ku yaala magaalada baydhabo ahdaafta iyo aan ka leenahay inaan imaano maxfalada noocan oo kale ah waxa weeyaan yacni inaan ka warqabno ardayda dhiganaysa iyo macallimiinta inaan maaragtay korjoogteen ku sameyno aan soo dul istaagno ogaano tayada waxbarashada macallimiinta ay siinayaan ardaydan maadaama ay yihiin jiilkii beri waddankan la wareegi lahaa oo maaragtay mas-uuliyadna ay naga saaran tahay maanta inaan ogaano oo aan u dhaaranay waxbarashadoodii macallimiinta juhdi iyo dadaal badan ayay bixinayaan oo ay ku bixinayaan ardayda oo waalidiintii maaragtay iyo waalidiintaba runtii maantay waxaan halkan kula kulmay arday la tarbiyeeyey laga taxadiray barbaarintoodii iyo waxbarashadoodii diiniga ah sar uqaadidda kitaabka ilaahay iyo waxbarashada maaragtay ee diiniga ah runtii ahmiyadda koowaad oo aan ka leenahay waaye insha allahu tacaala haddii ilaahay raalli ka noqdo mana maaragtay aan ka daalayno waa soconaynaa ilaa aan ka gaarna yoolkanaga insha allah haddii ilahay raalli ka noqdo wasaaradda awqaafta arrimaha diinta qorshaha noogu degsan sanada soo socda haddii ilaahay idmo inaan madaariistii guud ee magaalooyinka ku yaala deegaanada koonfur galbeed soomaaliya aan gacanta ku dhigno oo aan la wareegno ardaydina si bilaasha ay wax ku bartaan macallimiintiina ay wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ay maaragtay hoos yimaadaan mushaharadoodina iyada ay bixiso insha allah haddii ilaahay laga helo biidni illaahi kariim runtii waa ku ammaanayaa maaragtay maamulka iyo macallimiinta markaskan ee juhdiga iyo iyo maaragtay iyo weyninka ay geliyeen in maantay aan daafurno markaskan arday intaan la egna maaragtay in kaloo maqanna maaragtay ay ku tarbiyeeyaan oo ay ku xanaanayaan insha allahu tacaala